khilaafkii ka dhashay doorashada golaha deegaanka runtii waa waxaynu xallisan karno dad kastoo walaalaa isagay wax ka dhexeeyaan ummadduna maanta ummad wanaaggeedii iyo taladeedii iyo mas-uuliyaddeedii idinka idin saarantay weeye hawsha maanta waynu kala qaybsanaynaa mudanayaal wixii xukuumadda dhexe ku xidhan waxa u joognaa annagiiyo wasiirkii waxbarashada samsam oo hadda maanta saylac ku sugan wixii degmada iyo deegaanka iyo arrin ku xidhanna waxay u taallaa mudanayaasha la doortay mudanayaasha la doortay bay u taallaa waxaynu doonaynaa inaynu duugno oo tirtiro wixii halkan khalad ka dhacay oo aynu daweyno waxaan doonaynaa inaynu isu imaatin cusub iyo wanaag cusub ay idinku jeexdaan khalkhalka iyo kala tagu wuxuu ka bilaabmay xildhibaanada khalkhalka iyo kala tagu doorashadii ha ka dhasho laakiin xildhibaanadu ka bilaabmay isu imaatinka iyo isku tiirsanida iyo wanaagga dambena xildhibaanuu idinkunbuu idinka iman karayaa idinkunbuu idinka iman karayaa marka waxaynu doonaynaa inaynu wanaaggii dib u soo celinno idinka ayaa maanta halkan hadal idinka siin mayno waxaanu doonaynaa inaa maanta idinku wada fadhiisataan oo gaari soo ahaata idinka ayaa gaari soo ahaanaya oo wada fadhiisanaya idinkaa danaha saylan cid walba uga dhowoo iska waraysanaya idinkaa waxay isla diidaysaan iyo waxay isku raacaysaan noo keeni doonaa markaa talada maanta waxa weeye idinku wada fadhiista gelinka dambe ilaa caawa wada jooga yaan laydiin dhaxayna idinku wixii dhexdiina yaalla iswe